Munaasabaddan waa ka dhigaya degmada Baxda iyo xaragga Lukugu Jara iyo xarunta dhalinyarada degmada oo si casri ah la dhisay iyo weliba hirgelidaya maamulka galmudug taasaytoo lanka talagalay in dhalinyarada isku warqabanga waaniyo ka taladanga arrimoosho siyan ku qayb qaadanga dowlad dhiska galmuduga xaruntun iyo weliba ayay ku koobantaa xafiisyo xoolal iyo garoomiyo banooniga lutiyo ka dheelayanga iyo meelo kale iyo kamada daalayanga xaflado iyo weliba ku qayb galaya wasiiro xildhibaana maamulka degmada iyo dhalinyarada degmada baxda gudoomiyaha degmada baxda maxamed cabdulaahi muuse oo xafladda ku hadalaya mahadnaqi wasaaradda dhalinyarada galmuduga oo iyo hirgeliyay xaruntan oo muhiiman ee dhalinyarada is-oona dhinaga kale ku hadalay baahiyaadka kale iyo qabanga dhalinyarada mar haddaannu dhex joogno xaruntii dhallinyarada oo runtii si fiican loo dhisay loo qalabeeyey loo hagaajiyey waxay muujinaysaa dhallinyarada iyo ahmiyadda ay u leedahay dowladda galmudug waxay caddaynaysaa wasaaradda dhallinyaradu sida ay ugu dhiiran tahay inay u shaqaydo dhallinyarada waxay caddaynaysaa sida ay u jeceshahay horumarka iyo hanaanka wanaagsan iyo dhallinyaro qurux badan in la helo waxaan ku suganna haddan dhex taagannahay waa hoolkii loogu talagalay dhallinyaradu inay ku shirto wacyigelinta ku qaadato ku tashadaan axwaalahooda iyo amuurahooda ay maaragtay ku samaystaan runtii xaruntan waxay ka kooban tahay hoolkan iyo laba xafiis masquulahoodii haanbiyood iyo xaruntii ay banooniga ku dheeli lahayen ku jimacsiga ku samayn lahaayeen mudana wasiir aad iyo aadaan kaaga mahad celinaynaa hawshaas quruxda badan leh ood soo agaasintay waxaa dhallinyaradu ay qabtaa degmadu baahiyo badan runtii ma lahan xaruntii weynada sbortiska waxay ku dheelaan meelo bacaada oo caqabado badani ka yimaadeen qayb nooga jabta wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaro galmuduga cabdiwaxaabe sheekh abuukar iyo weliba uta sheegay in xaruntan dhalinyarada lanka talagali sidii iyo wacyigelin lanka sameeyi lahaaya islamarkaana aan ka shaqeeyi lahaayeen horumarinta dowladnimada us-oonaan ballan qaadi inay warku qabado doonanga baahiyaadka kale ee jaraa xaruntan dhallinyarada oo ah madrasada dhallinyarada xarunta baxdo madarasadaas oo ah tii laga jihayn lahaa horumarka iyo wanaagga iyo wadatashiga marka waxaan rabnaa inaan tilmaamno saddex qodob oo ah juhdigan siduu ku yimi iyo dowrka dhallinyarada dhanka dowladnimada iyo dowrka dhallinyarada wasaaradda iyo qorshayaasha uga degan iyo juhdiga loo baahan yahay inay gaarsiiyaan jiilka dambe haddaan ku horumarno qodob koowaad oo ah dowrka dhallinyarada iyo dowladnimada dowladda galmudug sidaad la socotaan ama siyaasadda madaxweynaha cabdikaari qorqoor waxaa yacni uu mar hore hukumadiisu oo maaragtay aan ku matalaya aniga dhallinyarada iyo sboortiska la go'aamiyey in la helo jiil wanaagsan jiilkaasoo ah inay ka turjumaan jiritaanka ummadda soomaaliyeed mid guud midka labaadna inay ka turjumaan jiritaanka iyo horumarka dhallinyarada galmudug taas oo ujeedkeedu yahay inay helaan xarumo ay ku tashadaan xarumo ay horumarka kaga shaqeeyaan xarumo ay ka jiheeyaan jiilka dambe ee ummadda dhallinyarada marka marka si loo eego iyo dowladnimada dowlad sideeda bannaanba waxa weeye waa shacabkii iyo dadkii iyo dhulkii iyo waxa loo yaqaano siyaadada ama recognition waxa loo yaqaano oo ah in caalamku yaqaano dadkaas iyo dhulkaas xuduudda leh iyo xukuumaddii markaas joogtay ee maamulayda oo shacabka ka yimaadeen inay adduunku yaqaanaan oo loo yaqaano tusaale soomaaliya ase federaal system loo yaqaano galmudug qodsiga kaas weeye dowrka marka dhallinyarada markii la yidhaahdo wadnaha dowladnimada oo saddexdaas ah xukuumadda marka la eego maamulaysa dadkaas degan meeshaas waxaa yacni ay leeyihiin wax loo yaqaano factories oo ugu horreeyo xukuumadda waxay ka kooban tahay oo la socotaan maamulkii shacbigaas maamulaya oo ah wasiirkii madaxweynihii golihii wasiirada labo sharci dejintii baarlamaanka jihaynayay shuruucii lagu dhaqmaayay saddex maxkamadihii kala xukumayay cadaaladda iyo shuruucdii oo heerarka ilaa heerka koowaad heerka labaad heerka saddexaad oo ah maxkamadda sare maxkamadda racfaanka maxkamadda dhexe maxkamadda hoose oo midda koowaad oo ah midda gobolka iyo maxkamadaha degmooyinka hoos markii loo soo daadejiyo waxaa jira marka wax loo yaqaano quwa raabica ama barashar group wax la yidhaahdo quwa raabica waa maxay waxaa weeye quwa raabica yacni faktarka afraad ama cunsurka afraad ee xukuumaddaas ah maxaa dadku hadda waxay yaqaanaan golaha wasiirada iyo xukuumadda madaxweynihii wasiiradiisii baarlamaanka iyo maxkamadihi waxaa jira mid afraada jir midkaas afraad waxaa loo yaqaanaa barashar guruba la yihahda ama quwa raabica bilcarabi ama soomaaliya yidhahdo awoodda afraad awoodda afraad waxaa weeye waxa loo yaqaano ururka dhallinyarada ururka haweenka ururada ganacsatada kuwaasaa la yidhaahdaa awoodda afraad ee ka tirsan xukuumadda dowr weyn ayay ku leeyihiin dowrkaas waxa weeye in ay jiheeyaan ummadda tusaale ganacsatada youth kalaabka ururka dhallinyarada ah ururka haweenka waxay matalaan shucuubtii si gaar ah ganacsatadii waxay bulshadii u adeegaysaa si gaara oo private ah dowladdiina publicly ay jihaynaysaa wey haddii mar kale aan la helin unity isku xira xukuumaddii oo dowladdii saddexdaas qodob ah iyo ururada dhallinyarada ururada haweenka ururada ganacsatada haddaysan isku xirrayn ama ajanda aysan lahayn fashil a imaanayo